waxaa maanta dib loo furay jaamacadda jubba oo muddo laba bilood ay u xirnayd ardayda wax ka barata jaamacadda kuwaasoo ay ku maqnaayeen fasaxa sanadlaha ah ay bixiso jaamacadda sanad dugsiyeedka labada kun iyo labaatan iyo kowga ilaa iyo labada kun iyo laba iyo labaatanka ayaa maanta ardayda wax ka barata jaamacadda jubba ay dib ugu bilowdeen fasalladooda gudoomiyaha jaamacadda jubba siraaji sheekh aadan maxamed ayaa warbaahintu waamuga warbixiyey furitaanka jaamacadda iyo waxyaabaha ay sanadkan ardayda ugu talagaleen jaamacadda waxaa la furayaa ama la furay maanta oo ay bishu tahay kow bisha sagaalaad ee labada kun iyo kow iyo labaatanka muddo laba bilooda baan kusoo jirnay inaan ardayda qabano cusub ee sanad daraaseedka labada kun iyo kow iyo labaatanka labada kun iyo laba iyo labaatanka maantay noo bilaabanaysaa daraasadii ardadii cusbeydna waan qabanay welina waa furan yihiin oo waxa weeye xilliga admissionka muusan xidhmin marka hore waxaan ugu talagalnay bishan inaan ku ekaysino haddana waxoogaa extension aan sameynay marka ilaa iyo bishan dhexdeeda hadda soo socota uu soconaya haddii ilaha idhahdo marka waxyaabahan ugu talagalnay sidii caadiga ahayd kuliyadihii jaamacaddu ay hadda ka horba ka socday baa ka socda sida caafimaadka oo qaybo badan ahaa sida nerska iyo midwiferyga iyo public healthiga iyo nutritionka iyo qaybahaasa lagu dhigaa caafimaadka waxaa kaloo jira kuliyad kale oo la yidhahdo economic and management science oo iyadana public administrationka iyo accounting and finance iyo h r-ka iyo lagu barto waxaa kaloo jiray computer science ama i t oo departmentigu i t yahay intaas way sii shaqaynayeen haddana waxaan ku darnay agriculture oo maaragtay beeraha iyo veterinary iyo low waxayna ku xidhan tahay qabuulka sida uun dee ay u bilaabato ardadu iyo siday dadku u daneeyaan bayna ku xidhan tahay kuliyadda inay bilaabato marka saddexdaa qayboodba hadda yaa yaa kusoo biiray marka sidaas jaamacaddu ku furantay maantana daraasadii hore iyo uun kalaasyadii baa bilaabanaya haddii ilaha yidhaahdo admissionkuna ilaa iyo bisha soo socota dhexdeeda waa waa gaarsiinayna insha allah waa mahadsantahay fariintaydu waxa weeye ummaddu waxay ka nooshahay ama bulshadu sideedaba dhinaca waxbarashada hadday ku dadaasho oo ay ku tartanto oo iyada ay qiimayso waxaa fududaanaya habka la isu fahmo habka horumar loo sameeyo habka waxa saxan looga jawaabo waxa wanaagsanna loo gartaa fududaanaysa marka waxaa baaqaygu uu yahay in dadku ay waxbarashada si gaara ugu soo jeedsadaan taasaan dhibaatada uga bixi karnaa nololxumada uga bixi karnaa shaqola-aanta uga bixi karnaa wax kastoo culaysa oo ina haystana qayb weyn waxaa kaqayb ka qaadan karaa in waxbarashada la daneeyo weliba gobolkeena si gaara dadka waxay waxaa loogu xantaa waxay ku fiican yihiin dhinaca ciyaaraha iyo bay ku fiican yihiin baa la yidhahdaa marka waxaan rabnaa inaan bedelo haddii ilaha yidhahdo marka jaamacadda kusoo dhowaada waana kusoo dhaweynaynaa cid kasta oo diyaar u ah waxbarashada waxaa kaloo ziyaadaha jaamacadda waxay bixisaa courseska gaaban oo professionala sida certificateka iyo diblomayaasha trainingaan sameynaa iyo qofka in la wajaho consultation loo sameeyo ruuxa inuu waxbaran karo dadka waaweyn waxyaabaha qaldan ee maaragtay u baahan in lagala taliyo dhinaca waxbarashada ku saabsan waxyaabahaas o dhan jaamacaddu way way ka caawinaysaa wixii consultation haddii ilaha yidhahdo marka keliya waxaan ugu baaqayaa dadku dhinaca waxbarashada inay xoogga saaraan meeshay siyaasadda iyo ay aada ugu mashquulsan yihiin halkaa in lagu mashquulaan